بsم الlh الرحmn الرحيم الحمd لله رb العاalمين وصلى اllه وsلم وbارك عlى نبيinا mحمد وعlى آlه وأصxaaبه أجمعين qال المؤلف رحimه الله فصl الcلم نوعاn شhخصي وهو ma وضع لشhيء بعyنه lا yتناول غyره kزaيد وفاطمة وmkة وshدqم وqrن waxaan ku guda jiray almacaarif almacaarif waxay ahaayeen lix shay ayay ahaayeen lixdaasi waxaa ugu horeeyay uguna macrifo badnaa bacda lafdi اljalaala adamaa'ir damaa-irta iyo qeybaheedii waa soo marnay waxaa ku xiga xagga martabada iyo darajada alcalam sheikha raximah اllahu tacaala fasligan wuxuu uga hadlayaa alcalam alcalam waa ceynkii laanta labada waa la fadxinaya alcalamu yacni laamta lama reebi karo mana la hoos dhigayo ceyntana mana la godayo mana la hoos dhigayo alcalamu waa inaan labadaba fadxisid waa ceynta iyo laamta labadaba kelimada alcalam fii luqati alcarab waa bimacna aljabal waa buur yani magaceed wey ama alcalam waxaa la yihahda luqada carabiga aljabal waa buurta walahu ljawaari lmunsha-aatu fi lbaxri kalaclaam kalaclaam waa jamac mufradkeedu waa maxay waa alcalam alcalam waa aljabal waa buur kalaclaam marka waa kaljibaal waa buurahoo kale buurtuna waxaa calam loogu magacaabay muuqashada ay muuqanayso oo ay daahir ay taha waa liduhuurihaa sidaa darteed ayaa qofka magaciisa waxaa lu yidhaahday alcalam sababtoo ah waa wuxuu ku muuqanayo marka la yihahdo hadda zayd qofkan zayd lagu magacaabo muxuu ku muuqanayaa oo lagu garanayaa magaca ah zayd sidaasaa marka alcalam loo yiri magaca qaala alcalamu nawcaani calamku waa laba nooc wey shaksiyun calam shaksi ah waa kuusii tacriifiyuku wuxuu yihi wahuwa calamka shaksiga maa wudica waa wixii loo dejiyo lishayin bicayni shay cayntiisa wixii loo dejiyo ayaa calam leyihaha shay mucayana shaksi ahaantiisa wixii loo dejiyo calam shaksiya leyihaha laa yatanaawalu magacaasi ma kulansanayo hayrahu shaygaas loo dejiyo waxaan ahayn ma kulansanayo ma soo galayaan ka zaydin sida zayd oo kalewa zayd waa calam shaksiya calamka waa laba nooc shaksiyun ka kale waa noo imaan doonaa waa jinsi calamka shaksiga waa midkii loo dejiyey shay cayn ahaanteed shay mucayana loo dejiyay sidiisaba in lagu magacaabo shaygaasi lagu magacaabo keliyuu ku kooban yahay keyrkiisa la wadaagi maayo laa yatanaawalu hayraha keyrkii ma kulansanaayo tusaale wuxuu u keenay hadda zayd oo kale maalan zayd waa calam shaksiya magacan zayd markii qofkan loo bixiyo qofaan asiga ahayn oo magacaa zayda aan wadan ma soo galaya ma soo galayo idan calamkaasi muxuu noqonayaa mid shaksiya calamkaasi waa calam shaksiya oo qofkaas ku kooban lagu magacaabo lihaada haddii la yihahdo yaa zayd oo loo yeero inta hadda meesha fadhida haddii hal qof oo zayd la yihahdo uu ku jiro kaa keliya unbaa soo jeesanaya kaa keliya unbaa yacni wuxuu dareemayaa in asiga lala hadlaayo inta kale nin walba wax xil iska saari maayo maxaa yeele wuxuu dareemayaa magacan inuusan la wadaagaynin qofkaasi wuxuu og yahay magacan inuusan la lahayn oo magac siga u gaara uu yahay calamka waa calam shaksiya wey ka zaydin sida zayd oo kale wa faatimata iyo faatima zayd waa ismun lilmudakar ama calam shaksiya mudakarku iska leeyahay faatimana waa calam shaksiya oo mu-anadku leeyahay wa makata iyo maka oo kale magaalada maka magaceeda hadda maka haddii la yidhaahdo yay ku dhacaysaa magaalada markay ku dhacaysaa ma lala wadaagaa lalamada wadaago asalka ayadaa iskale magaca wa shadqamin iyo shadqam oo kale shadqam waa magac loo bixiyo awr rati magaciisa wa ratigaani waxaa iska lahaa nin la dhihi jiray annucmaan ibnulmundir annucmaan ibnulmundir ayaa ratigaa iska lahaa waxaana loo yaqiinay magaca ah shadqam waa qaranin iyo qaran qarankuna asalku waa yani waa qabiila laakiin ninka ay qabiilkaasi ka soo jeedaan magaciisa qaran la yihahdaa waa aabihii qabiilkaas macnaha uways alqarani waa qabiilku ka soo jeedo ayaguna waa magac shaksiya oo awowgood ama ninkaasi ay u abtirsanayaan ayaa waxaa la yidhaahdaa qaran dhammaan magacyadan waa magacyo ashkhaas ay leeyihiin ashkhaastaasi ha ahaato magaalo magaceeda ama ha ahaato qof dumara magac magaceeda ama ha ahaado qof ragga magaciisa waxaa la yihahdaa calam shaksiya calamka noocaas calamka shaksiga marka tacriifkaas unbuu kuusoo gelaya maa wudica lishayin bicaynihi laa yatanaawalu gayrahu waa tacriif waa wixii loo dejiyo shaksi cayntiisa oo aan kulansanayn asiga keyrkii asiga keliya ayaa soo gelaya keyrkii soo geli maaya ka waxaa la yihahdaa calam shaksiya wa jinsiyun iyo calam jinsiya ile wuxuu ku yihahdaa alcalamu nawcaani shaksiyun wa jinsiyun saasaa la leeyahay alcalamu nawcaani shaksiyun wa jinsiy calamku waa laba nooc calam shaksiya iyo mid jinsiya mid jinsiya maxaa laga wadaa waa tacriifiyo wuxuu yidhi maa wudica waa wixii loo dejiyo maa wudica waa wixii loo dejiyo lijinsin min alajnaas jinsi jinsiyada ka mid ah jinsi waxaa la yidhaahdaa nooc walba oo shayga ka mida waa jinsi yacni kullu darbin min ashay-i ayaa waxaa la yihahdaa jinsi kullu darbin darbigu waa nooc nooc walba oo min ashay-i shayga ka mida jinsun waa jinsi hadda markaan markaan leenahay rajul magaca rajul waa jinsi soo maaha alrijaal markii la leeyahay waa jinsi annisaa-u markii la leeyahana waa jinsun aakhar kullun min alrijaali waannisaa hal sheeyay ka wada mid yihiin halkaas sheeyay ka wada tirsan yihin waa maxay inay insaan wada yihiin dhammaantood idan nooc wal yacni nooc walba oo shayga ka mida markii goonidiisa loo saaro jinsi uu isku noqonaya alibil waa geela waa jinsi oo wixii geel oo dhan waa isku jinsi waay albaqar oo lo-da ah ayaduna waa maxay waa isku jinsi alghanam waa arigii asigana waa isku jinsi dhammaan maxay wadaagaan laakiin saddexdaa jinsi inay albahaa-im yihiin inay bahaa-im yihiin ay wadaagaan dhammaantood idan jinsiga waxaa la yihahdaa kullu darbin min ashay-i waa nooc walba oo shayga ka mid ah shay guud bay wadaagaan laakiin nooc kastoo ka mida waa jinsi qeyb walboo gooni yani u baxdaa oo yani jinsi bay noqonaysaa jinsiga marka waa wixii loo dejiyo lijinsin min alajnaas waa kala duwan tahay lishaksin min alashkhaas iyo lijinsin min alajnaas shaksiga waa qof cayntiisa laakiin jinsiga waa isku noocaas yani nooc soo wadagelaya w tusaale hadda saan sheegno kale waa zayd iyo rajul isku mid miya zayd waa shaksi mucayana laakiin rajul shaksi mucayana miya maya rajul wax ku baxaya ma jiraan waa ku baxayaan dumarkii baa ku baxaya xayawaanaadkii baa ku baxaya waxaasoo dhan waa ku baxayaan laakiin haddana hal qof ma ahee waa koox dhan oo waa jinsu rijaala soo wada galaya marka waa kala duwan yihiin jinsi iyo shaksi waa kala duwan yihiin calamku marka midna waa shaksi oo qof bicaynihi baa lagu magacaabaa midna waa jinsi oo jamaaco iyo koox ayuu magac u yahay qof mucayana magacuma ahee hal jinsi buu magac u wadayaa wa jinsiyun in jinsi waaya buu yihi wahuwa jinsigu maa wadica waa wixii loo dejiyey lijinsin min alajnaas jinsi anj- ajnaasta ka mid a ajnaaska waa jamac jinsiga jinsiyada mid ka mid a wixii jinsi u ah yani mid wixii loo dejiyey ayaa yani waxaa la yihahda calam jinsi calamka jinsiga waa wixii loo dejiyey hal jinsi oo ajnaasta ka mid a ka usaamata oo kale sida usaamo weeye oo lilasadi loogu magacaabo libaaxa wa hucaalata iyo hucaalo oo kale weeye oo lithaclabi dawacada loogu magacaabo thaclabka waa dawacada wa du-aalata iyo du-aalo oo kale weeye oo lidi'bi di'biga loo lagu magacaabo waa yeyda di'biga wa umu ciryadin iyo umu ciryadoo kaleo lilcaqrabi dabaqalooca la yihaahdo wa huwa fi lmacnaa xagga macnahana ka nakirati nakiradu lamid yaha buy magacyadan marka usaama hadda kelima magacan usaama marna shaksi baa loo bixiyaa markii shaksi loo bixiya muxuu noqonayaa calam shaksiu noqonayaa marna jinsi baa lagu magacaabaa muxuu noqonayaa calam jinsiyu noqonayaa hadda magaca usaama dadka waa la baxaan soo maaha dadka waa loo baxaan oo ragga qaar waxaa lagu magacaaba usaama laakiin markii usaamo qof mucayana lagu magacaabo zayd uu lamid yahay zayd iyo maxamed iyo axmed uu lamid yahay waa calam shaksiya markaa haddii aan shaksi mucayana lagu magacaabin ee usaamaha aada ula jeedo libaaxa calamkaasi jinsi miya mase waa shaksi waa jinsi maxaa yeeley libaax mucayana ma aha libaax oo dhanaa soo galaya libaax soo jinsi ma aha libaaxnimadu waa hal jinsi jinsigaasi libaaxnimada wixii lagu magacaaboo dhan magacan usaamo qeybuu ku leeyahay calamkaas wuxuu noqonayaa calam jinsi usaama waa la yihaahdaa waxaa kaloo libaaxa la yihaahdaa xaari xaarina marna magacaadii baa loogu magacaabaa qofka marna waa magac jinsiya alxaarina waa la yihahdaa waxaa kaloo la yihahdaa alleyth leythna waa magac shaksi marna waa noqdaa marna magac jinsiyu noqdaa libaaxu waa magacay badan yahay fii luqati alcarab culamada qaarna waxay sheegaan ilaa toddoba boqoloo magac inuu leeyahay luqada carabiga dhexdeed toddoba boqoloo magac inuu ku leeyahay luqada carabiga dhexdeed aada u magacay badan yahay magacyadiisa marka usaamaha ka mid ah hucaala ayadu waxay magac u tahay lithaclab thaclabka waa jinsi oo waxaa soo galaya jinsiga dawaacadoo dhan magaca hucaala la yihahdaa du-aala magacaasina waxaa loo dejiyey lidi'bi yeydii baa loo dejiyey yeyduna magacaasi yeyda wixii soo galoo dhan hucaala ayadana magac yani du-aalah ayaa magac u ah wa umu ciryad waa kunyo kunyadaas yaa iska leh kunyadu caalamkay ka mid tahay lilcaqrabi dabaqalooca iska leh dabaqalooca umu ciryadaa la yihahdaa wa huwa fi lmacnaa macnaha dhexdiisa kanakirati markaan loo fiirsado wa huwa magacyadan lasoo sheegay filmacnaa macnaha dhexdii ka nakirati nakiradoo kale wa markaad macnaha ka fiiriso nakiradoo kale wa sababtu waa maxay liannahu shaa'icun fii jinsi maxaa yeele jinsigiisa ayuu ku faafsan yahay xagga jinsiga muxuu ku faafsan yahay jinsigiisa ayuu ku faafsan yahay soo ma ahayn nakirada kullu ismin shaa'icin fii jinsihi laa yakhtasu bihi waaxidun duuna aakhar magacyadan markaad macnaha ka fiiriso tacriifkaasay soo gelaya usaama waa isim shaa'ic fii jinsi oo libaax walba usaamo la yihaahdaa hucaala waa ismun shaa'ic fii jinsihi xagga macnaha marka waa ka nakirati nakiradu la mid yahay liannahu shaa'icun maxaa yeele wuxuu ku faafsan yahay fii jinsihi jinsigiisa fataquul waxaad leedahay likulli asadin libaax walba waxaad ku leedahay ra-aytahu ood aragto waxaa leedahay haadaa usaamatu muqbilaa haadaa kani usaamatu usaamo wey muqbilan xaaluu yahay mid soo qaabilaya taasaa leedahay haadaa usaamatu muqbilan libaax walbood aragtay ku dhawoobaysaa inaad sidaa tiraahdo oo soo socda haadaa usaamatu muqbilan idan markaa xagga macnaha waa ka nakira laakiin xagga lafdiga waa macri macaariftuu ka mid yahay xagga lafdiga calamkuu ka mid yahay xukunkii calamka ayaa la siiyey sababtuna waxaa waaye axkaamtii calamka ayuu qaatay usaama al lama geliyo hadduu nakiro ahaan lahaa al markay gasho macrifu ku siyaadsan lahaa soo maaha sida rajulun alrajulu loo yihaahdo al usaamatu carabay kuma dhawaaqdo haddii markaa uu diiday al inay gasho waxay tusinaysaa inuusan nakiro caadiya ahayn kadalika markii yani waa waxaa uu kala mid yahay xagga calamka mana la tanwiiniyo mana la hoos dhigo haddii laba cilo laga helo ama ciladihii sagaalka ahaa laba ka mida ay galaan hadda usaama waxaa la leeyahay waa mamnuuc min asarfi wاlmaanicu min asarfi waa maxay alcalamiyatu maca ataaniii bita ataaniih bita baa ku jirta labadaasaa u diiday baa la leeyahay hadduu nakiro ahaan lahaa alcalamiya meesha ma imaan lahayd ya alcalamiya ma imaateen idan axkaamtii la siiyey axkaamtii nakirada ma ahan axkaamtii macrifadaa la siiyey xagga lafdiga xukunkii macrifaduu leeyahay xagga macnahana ya macnihii nakiradoo wataa xagga macnahana macno nakiro wataa xagga axkaamtan wuxuu ku axkaam yahay macrifada waxyaabaa tusina inuu axkaamta ku macrifada ku axkaam yahay waxaa ka mid a oo aan soo marnay xaalku shuruuduu lahaa shuruudu xaalka waxaa ka mid ah hadda ka hadda ka hor aan soo marnay inuu xaalku nakiro noqdo maxaan kaloo soo marnay saaxibulxaal inuu yahay macrifa tusaalaha hadda shiiqu noo keenay saaxibulxaalka yaa waay tusaalaha sheikuu noo keenay dib u fiiriya haadaa usaamatu muqbilan muqbilan waa xaal yaa laga xaalaynayaa usaama hadduu usaama nakiro axkaamteeda qaadan lahaa ma laga xaalayn lahaa ma banaanaateen in laga xaaleeyo maxaa yeeley macrifaa laga xaaleeya saaxibulxaalka inuu macrifo noqdaa shardi ahay idan usaama macrifo wa soo ma jeedid axkaamtii lagula dhaqmay axkaamtii macrifada wa laakiin xagga macnaha markaad fiirisa maxaa ku jira macnihii nakiradaa ku jira macnihii nakirada ayuu xagga macnaha ka wataa laakiin xagga axkaamta axkaamtii macrifada ayaa lagula dhaqmaya calamkaasi waa calam jinsi ah waa calam mar haddii la yidha waa calam muxuu ka mid yahay calamku min almacaarif uu ka mid yahay idan waa calam laakiin calamka wuxuu yahay mid jinsiya ma aha mid shaksiya calamka jinsigaana xagga macnaha nakiraduu ka shabahaa dhanka macnaha laakiin xagga axkaamta axkaamtii calamka ayuu qaadanaya waa la fahamsaa maha halkaas waayahay qaala wayanqasimu alcalamu aydan calamku wuxuu u qaybsamaa buu yidhi aydan aydan macneheed waa maxay lagu noqoy lagu laabay hadalka waa sida min aada ayaa laga keenay oo ah bimacnaa rajaca waa laabtay aada yaiidu aydan saasay ku timid aydan waa masdar marka wayanqasimu alcalamu calamku wuxuu u qaybsamaa aydan lagu noqoya ila smin ism ayuu u qaybsamaa wa kunyatin iyo kunyo ayuu u qaybsamaa wa laqaban iyo iyo laqab wa laqabin iyo laqab falismu ismka kamaa mahalnaa waasaan soo tusaalayna buu yidhi ka zaydin wa usaamatoo kala wa waa ism zayd iyo usaama waa soo tusaalayna waalkunyatu kunyaduna maa sudira waa wixii lagu bilowdo biabin aabe ow ummin ama hooyo wixii ab ama um lagu bilowdo ayaa kunyo la yidhaahdaa ka abi bakrin wa ummi kulhuum wa abilxarh lilasad abilxaaria idin qoran wa abilxaarif lilasad wa ummi ciryatin lilcaqrab taas waxaa la yihahdaa kunya kunyada waa maxay haddii lagu yidhaahdo tacriifkeedu waa maxay maa sudira biabin aw ummin sidaasaa lada tacriifu lkunya waa maa sudira biabin aw ummin shaygan kunyo waay markaa leedaha waa inaad ka fiiriso maxaa lagu bilowda haddii la yidhahdo abu fulaan waa kunya ila abaa lagu bilowday haddii la yidhaahdo ummu fulaan waa kunya maxaa yeele um ayaa lagu bilowday waa wixii marka um ab lagu bilaabo ama um lagu bilaabo ayaa kunya la yidhaahda ka abi bakrin wa ummi kulhuum wa abilxaarif lilasad wa ummi ciryatin lilcaqrab kunyada carabtu qaaliban qofka waxay ugu kuniyeeyaan waa litashriif qofka markay sharfayaan oo ay karaameynayaan waxay ugu yeeraan kunyadiisa yaa abaa fulaan yaa abaa cabdiraxmaan yaa abaa cabdillaah kunyadiisay ugu yeerayaan kunyaduna shardi ma ahan qofka inuu owlaad leeyahay ama caruur u dhalay way dhici kartaa inuu caruur leeyahay hadduu caruur leeyahay midka ugu weyn ayuu ku kunyeysanayaa saasaa fiican hadduu caruur leeyahay hadduusan caruur lahaynna waa awoodi karaa inuu kuniyeysto isagon caruur lahayn waxaa kaloo suuragala asoo caruur leh inuu ku kuniyeysto magacaanba ahayn magacii caruurtiisa abu hureyra radia allaahu can caruur badan uu dhalay mana lagu sheegin mid ka mid a inuu hureyre u bixiyey kunyadiisuna maxay ahayd abu hureyra abu dar waa la mid calaa kullin kunyada qofka iyo caruurta u dhan inay iswaafaqsan yihiin shardi maaha qofka asoo caruur lahayn oo kunyo yeelan karaa asoo caruurla wuxuu ku kuniyeysan karaa magacii caruurta magacaan ahayn asoo caruurla caruurtiisa mid ka mida kunyo ka dhigan karaa intaba waa waa wax u bannaan kunyaduna waa la isku sharfaa waa la isku karaameeya carabta agtooda sidaasay ahayd kunyadu walaqabu laqabkuna maa ashcara waa wixii dareensiiya laqabku waa neenaasta waay maa ashcara waa wixii dareensiiya birifcatin sarrayn birifcati musamaahu midka lagu magacaabo sarrayntiisa wixii dareensiiya ayaa waxaa la yidhaahdaa laqab ka zayn alcaabidiin ow bidaacatihi ama liidnaantiisa midka lagu magacaabayo wixii dareensiiya ayaa la yidhaahdaa ka badata wa anfi naaqati iyo wixii lamid a laqabka waa ka duwan yahay kunyada laqabka waa neenaas neenaastuna marna waxaa loola jeedaa rifca oo qof qofka kor loogu qaadayo oo lagu sharfayo marna waxaa loola jeedaa liidid qofka la liidayo hoos loo dhigayo midda sarreynta shiikha wuxuu noogu tusaaleeyey zaynulcaabidiin zaynulcaabidiin macnaheedu waa mahay kuwa caabidiinta ee rabbi caabuda quruxdoodii way zaynulcaabidiin waa quruxda kuwa caabidiinta ee rabbi caabudaya cubaaddii ilaahay caabudaysuu qurux u yahay macnaha saa ugu sarreeya waay waxaa la yidhahdaa laqab waxaa la mid a muxyidiin midka diin nooleeya diinka nooleeya shamsudiin waa qoraxdii diinka shamsudiin yacni qoraxdii diinka maxaa laga wadaa yacni diinku qorax u yaha waay waa iftiimiyaa waay marka laqabka waa wixii dareensiiya birifcati musamaah sarreynta midka lagu magacaabayo ayuu dareensiinaya ka zayn alcaabidiin ow bidaacatihi ama cagsiguu dareensiinayaahoo ah bidaacatihi liidnaantiisa iyo hoosnaanta yacni hooseyntiisa wixii tusiya way ka bada bada waa nooc shimbiraha ka mid oo liito way dayrulmaa baa la yihahdaa shimbiraha biyaha ayaa la yihahdaa bada waxaa loo yihi waa liidnaan la liidayo wa anfi naaqati iyo hasha sankeeda ninbaa anfu naaqa loo bixiyey ninkan waxaa la dhihi jiray jacfar ibnu qurayc magaciisa waxaa la dhihi jiray jacfar ibnu qurayc jacfar ibnu qurayc sababta ay anfu naaqa loogu bixiyey waxay ahayd aabbihiisaa neef geela gowracay markaasuu reerihiisii iyo xaasaskii uu lahaaba wuxuu u kala diray hilibkii geela hooyadiisa waxay tidhi orod aabbaha u tago hilib nooga soo qaad markuu u tago meeshii wuxuu ku gaaray madaxii neefkii geel ahaa keliya wixii kale macnaha waa la baxshay markaasuu yihi hooyada madaxan u qaad buu yihi jacfar marka gacantiibuu wuxuu ka geliyey sanka neefkii geel ahaa madaxii neefkii geel ahaa markaasuu jiiday halkaasaa waxaa looga bixiyey anfu naaqa asigiiya waxaa loo bixiyay anfu naaqa maadaama uu hashi sankeeda uu farta geliyo uu ku jiiday sidaas anfu naaqa loo bixiyay anfu naaqa hadda sharaf lagama wado waa liidnaan waay waa liidnaan nin madax geed jiidaya ee sanka inta farta ka geliyo ku jiidaya sidaasi waa mid hooseeyo waay waa lagu dhaleeceeyey waxayna noqotay neenaas faafta oo la celi waayo markii sidaas ay ku dhacday oo neenaastaasi ay ka hari weyday ayaa qoyskiisa waxay u tageen nin shaacir oo la dhihi jiray alxutay ah waxay dheheen waxaan rabnaa neenaastaas inaad si nooga dhigto neenaas xun oo baxday oo fuqi weyda ayay noqotay marka waxay waxaan rabnaa bay yidhahdeen neenaastaasi inaad ama naga fujiso ama ammaan aada u bedesho si wixii liidnaanta ay uga baxaan markaasuu wuxuu yidhi hum lqowmu wuxuu yidhahda qowmun hum lanfu waladnaabu waladnaabu gayruhum waman yusawi bianfi naaqati danaba bu qowmun hum lanfu qowm ayaga sankii ah waladnaabu seemihuna gayruhum ayaga geyrkood ay yihiin waxaan ayaga ahaynna seen waaya buy waman yusawi yaa simaya bianfi naaqati hasha sankeeda yaa la simaya addanaba seenta seen iyo sanka miyaa siman labadooda midee liidata seentaa liidata seentu waa tabac ilaa sanka wejiguu ku yaallaaho madaxuu ku yaallaa madaxuna waa hogaankii wa marka wuxuu leeyahay qoomkan waa qoom ayaga madax ah wixii ayaga kasoo harana seemihii iyo tabicii wa wuxuu isku dayay marka inuu ammaan uga dhigo oo iha anfu naaqa waxaa laga wadaa madaxnimo iyo sharaf iyo karaamaaba loola jeedaa ee liidnaan ma ah waa shaacir xoogaa la siiye waay oo ay markaa ku qanciyeen inuu ammaano marka alcalam wuxuu u qeybsamaa ila smin wa kunyatin wa laqab isim iyo kunya iyo laqab saddexdaa qeybood ayuu calamku u qeybsamaa isimku waa macruufa waa la yaqaano waa soo marnay kunyaduna waa wixii ab iyo um lagu bilowdo laqabkuna waa wixii dareensiiya birifcati musamaahu ow bidaacatihi saddexdaa qaybood wey waaya see loo icraabayaa marka haddii saddexda kulmaan wuxuu yihi sheikhu raximah llah waida ijtamaca alismu wallaqabu isimkiiyo laqabku hadday kulmaan wajaba taakhiiru laqabi canhu waxaa waajiba in laqabka la dib dhigo fil afsaxi sida fasaaxada badan iska fiiri meeshaan qaacido waa isim iyo laqab hadday kulmaan waxaa waajiba laqabka in la dibdhigo haddii maalan zayd lagu magacaabo zayn اlcaabidiin jaa-a zaydun zayn اlcaabidiin ayaad leedaha waa inaad zayn اlcaabidiin dibdhigta waa waxaa waajiba taakhiiru laqabi laqabka dibdhigiisa ayaa waajiba canhu ay can اlismi ismkaa ka dibdhigaysa fi lafsaxi waa sida fasaaxada badan wey naxwu jaa-a zaydun zayd ayaa yimid zayn lcaabidiina zayn lcaabidiin ayaa yimid waa ka bedeleysaa jaa-a zaydun ayaa yimid zayn lcaabidiin waa isla ninka un soo maaha zayn lcaabidiin maxay bedel ka tahay zayd ayay bedel ka tahay marka zayd waa faacil zayn lcaabidiinna waa bedelun min zayd wa badelu marfuuci marfuuc waay wayakuunu laqabu laqabkuna wuxuu noqonayaa marka taabican lilismi mid isimka raaca fii icraabihi icraabtiisa ku raaca tawaabicdu afar ay ahaayeen maxaa ka mid ahaa bedelka ka mid ahaa wuxuu noqonayaa laqabku mid isimkiisa raaca fii icraabihi ku raaca ilaa idaa kaanaa ilaa inay yihiin mooyaane tana laga soo reebayaa ilaa inay yihiin laqabka iyo isimka mooyaane mufradayni laba mufrad fa yajibu markaa waxaa waajiba idaafatu lismi isimka in loo idaafeeyo ila laqabi laqabka in loo idaafeeyo oo markaas waxay noqonaysaa mudaaf iyo mudaaf ilayhi bay isku noqonayaan naxwu saciidu kursin sida saciidu kursin oo kale wey saciid waa magaca kursinna waa laqabka iyo neenaastiisi wey waa la isku idaafeynayaa marka waxaa la leeyahay saciidu kursin jaa-a saciidu kursin saciidu kursi ayaa yimid kursina waa neenaastii saciidna magacii waayo laakiin hadda maadaama saciid oo mufrad yahay kursina waa maxay asigana waa mufrad waa la isku idaafeynayaa mufradka halkan maxaa laga wadaa ilaa idaa kaana mufradayni muxuu ula jeedaa mufradka meelo badan aan kusoo marna soo maahay halkan muxuu ka wadaa mufradka maa laysa mudaafan walaa shabiihan bilmudaaf mufradka kama wado kii jamci musanaha lagu saaraayo ma aha wuxuu ka wadaa midkaan mudaafka ahayn mudaafna aan shabihin hadda jaa-a zaydun zayn lcaabidiin mufrad miya mufrad ma ahe mudaaf waa markii halkan la joogo markii laga hadlayo macnaha saciidu kursin iyo markii laga hadlayo marka zayn lcaabid jaa-a zaydun zayn lcaabidiin isimkuna waa mufrad laqabkuna waa mudaaf markaasoo kale bedela laga dhigayaa haddii laakiin isimkii mufrad yahay uusan mudaaf ahayn shabiih bilmudaafna ahayn neenaastina ay tahay iyaduna mid mufrad ah maxaa la sameynayaa markaas waa la isku idaafeynayaa sida saciidu kursin laiskugu idaafeeyoo kale markaan icraabayno jaa-a saciidu kursin maxaan leenahay saciidu waa faacil haddana waxaan leenahay saciidu waa mudaaf kursinna waa mudaaf ileyhi sidaasaan leenahay taas waa markay kulmaan laqabkii iyo magacii walaa tartiiba bayna alkunyati waalism kunyada iyo isimka ayagu wax tartiiba ma lahan jaa-a abuu bakrin zaydun ayaad dhihi kartaa jaa-a zaydun abuu bakrinna waad dhihi kartaa abuu bakrin waa kunyadiisi matalan maadaama abuu bakrin ay kunyadiisa tahay haddaad doonto kunyadaas soo hormarinaysaa haddii aada doontona isimkaas soo hormarinaysa labadu waa banaanta qaala abu cabdillaah moxamed ibnu idriis ashaafici raximah llah kunyadiis waxaa la yihahdaa abu cabdillaah waxaad dhihi kartaa qaala abu cabdillaah moxamed ibnu idriis waxaa kaloo dhihi kartaa qaala moxamed ibnu idriis abu cabdillaah marka kunyada iyo isimka midkaa rabtaa soo hormarinaysa kaa soo hormarisaana caa wuxuu noqonayaa faacilkii matalan haddii qaala ay ka horeysay oo faacil loo baahnaa kan kale ka dambeeyana muxuu noqonayaa bedel buu u noqonayaa matalan qaala abu cabdillaahi markaan dhaahno qaala abu cabdillaah muxamed ibnu idriis qaala abu cabdillah abu cabdillahi muxuu noqonayaa faacilkii waaye waaya muxamedna waa bedel min abi cabdillaah laga bedelayaa wa bedel marfuuci marfuuc haddii la yihahdo qaala muxamedun abu cabdillaah ayadana waa la mid muxamedun waa faacil abu cabdilaahiga ayaa bedel noqonaya wax tartiiba mala marka kunyada iyo isimka midkaa rabtaad hormari kartaa walaa bayna alkunyati wallaqab kunyada iyo laqabkana ayaguna wax tartiiba ma leh kunyada iyo neenaastu la tartiib ma leh labada midkaa doontaad hormarin kartaa haddii zaynulcaabidiin kunyadiisu ay tahay abu muxamed matalan waxaad dhihi kartaa qaala abu muxamedin zaynu lcaabidiin waxaa kaloo dhihi kartaa qaala zaynu lcaabidiina abu muxamedin labada waad dhihi kartaa laakiin waxa ay waajib tahay in isimka la hormariyo waa goorma waa markay kulmaan isim iyo iyo laqab idan saddex xaaladoodaan haysanaa horta awalan calamka sheikh wuxuu yihi saddexu u qaybsamayaa ila smin wa kunyatin wa laqabin waa saddexdaas saddexdaasi xagga icraabta see loo tartiibinayaa waa la kala qaadayaa isim iyo kunya hadday kulmaan midkaa rabtaa hormarinaysaa laqab iyo kunya hadday kulmaan midkaa rabtaad hormarinaysaa isim iyo laqab hadday kulmaan waxaa waajiba isimka in la hormariyo waxaa waajiba in isimka la hormariyo laqabkana la dibdhigaa waajiba waa isim iyo laqab keliya markay kulmaan amaa inta kale haddii ay kulmaan labada midkaa rabtaa hormarinaysa kunya iyo isim midkaa rabta hormari laqab iyo kunya midkaa rabtaad hormarinaysa wax tartiiba male walaa bayna alkunyati wallaqab khulaasada markaa darsiga hadda aan qaadanay khulaasadiisa waxa waaye alcalam inuu laba nooc yahay mid shaksiya mid jinsiya shaksiga waa maa wudica lishaksin bicaynih laa yatanaawalu gayrahu tacriifkiisa waa intaas waa wixii loo dejiyo shaksi cayntiisa keyrkiina aysan soo gelin xaggaasuu ku yaallaa calam shaksiya tusaalooyinkiisu aad u fara badan waa magacyada dhan dadka lagu magacaabo ama rag ha noqdaan ama dumar ha ahaadaan magaalooyinka magacyada lagu magacaabana waa la mid ilan waa magac loo dejiyey shaksi bimacnaa meel mucayana oo magaalo meelaha kale aysan la wadaagayn nooca labaad calam jinsiya waaye calamka jinsiga ah waa maa wudica lijinsin min alajnaas waxaa kaloo la yidhi jinsiga waxaa waaye kullu nawcin kullu darbin min ashay darbigu waa bimacnaa nooc waa kullu nawcinna waa dhihi kartaa kullu darbinna waa dhihi kartaa darbi iyo nooc isku mid waa darbi walba ama nooc walba oo ka mida min ashay ayaa jinsi la yihaahdaa marka calamka jinsiga waa wixii loo dejiyo jinsi ajnaasta ka mida sida usaama oo lilasad lagu magacaabay wa hucaala lithaclab lagu magacaabay wa du'aala oo lidi'bi lagu magacaabay wa umu ciryad oo lilcaqrabi lagu magacaabay caalamkaasi waxaa la yihahda caalam jinsiya arrinuu sheikhu nagu baraarujiyey raximahullah wuxuu ku yidhi caalamka jinsiga ah min xaysu lmacnaa nakiradu ku macnaya maxaa yeeley waa shaa'ic fii jinsihi jinsigiisa ayuu ku faafsan yahay laakiin xagga axkaamta yuu ku axkaam yahay macrifaduu ku axkaam yahay waxaana caddaynaya al lama geliyo oo ma ogola in al la geliyo nakiradu waa taan al geli jirna oo markii al la geliyey la dhihi jiray ashaani macrifay u faa'iideynaysaa oo rajulun la dhahaya alrajul farasun la dhahaya alfaras maya al usaamatu arki mayse ma ogolaa waa laga xaalayaa saaxiibu xaalu noqdaa saaxiibu xaalna yaa noqon kara macrifaa noqon karta nakira ma noqon karto haddii laba cilo ciladihii sarfiga diidaya ay ku kulmaan muxuu noqdaa maalaayansarif ayuu noqdaa maal nakiro maalaayansarif ma noqotaa nakiro maalaayansarif ma noqoto waxa maalaayansarif noqonaya asmaadan aclaamtaa way ilaa alcaalamiya iyo waxyaabahaasaa gelaya idan waxyaabahaasoo dhan waxay tusinayaan axkaamta uu qaatay inay tahay axkaamulmacrifa caalamkan jinsiga min xayu lmacnaa nakiranimaa ku jirta xagga lafdigana waxaa lagula dhaqmay axkaamtii macrifada ayaa lagula dhaqmay kaa marka waa labadii qaybood ee calamka u qeybsamaya calam shaksi ah iyo calam jinsi ah taqsiim labaaduu shiiqu calamka geliyey wayanqasimu alcalamu aydan wuxuu aydan kuu leeyahay waxaw marka horeu soo qaybiyey markaasuu ku leeyahay mar labaadaan haddana qaybinayna calamka mar horeaan qaybinno oo labaan u qaybina oo jinsi iyo shaksiya loo qaybiyey haddana qaybintii baa dib loogu noqonaya calamku mar labaadu wuxuu u qaybsamayaa ila smin wa kunyatin wa laqabin saddexdaa qaybood ayuu u qaybsamaya alsm waa maxay waa macruuf ism waa la yaqaanaa waa kuwa aan soo marnay oo caalamkii shaksiga ahay hadda aan kusoo marnay oo caalamkii jinsiga ahaa aan kusoo marnay sida zayd iyo moxamed iyo axmed iyo wixii la mid a waa ism alkunya maxaa la yihahdaa kunya maa sudira biabin aw ummin maa sudira macnaheed waa maxay waa wixii lagu bilaawdo biabin aabe ow ummin ama hooyo lagu bilowdo kaasina waxaa la yihahdaa kunya wax walba um ama ab lagu bilowdo kunyaad u ictibaarinaysaa abu fulan iyo umu fulan kunya wa allaqab maa ashcara birifcati musamaahu aw bidicatihi laqab waxaa la yihahdaa wixii dareensiiya saraynta kan lagu magacaabayo ama hoosnaantiisa wixii dareensiiya ayaa waxaa la yihahdaa laqab wax ama qofka kor u qaadaya ama hoos u dhigaya saasaa laga dareemaya o laga fahmaya kaas waxaa la yihahdaa laqab haddii marka aan fahmnay al-ismi wuxuu yahay iyo kunya iyo laqab hadday kulmaan see loo tartiibinaya hadday kulmaan sida loo tartiibinaya waa la kala qaadaya waxa kulmaayo horta waxaa kulmi kara alsmu walkunya inay kulmaan alsmu walaqabana way kulmayaan laqab iyo kunyana way kulmayaan inta waa kulmaan soo maaha haddii isim iyo kunya ay kulmaan saan u tartiibinaynaa laa tartiiba baynahumaa adaa khiyaarle midkaad doontid hormari haddii ay kulmaan kunya iyo laqab saan u tartiibinaynaa laa tartiiba baynahumaa wax tartiiba ma jiraan midkaad doontaad hormarinaysaa hadday kulmaan isimka iyo laqabkana maxaa waajiba waxaa waajiba isimka in la hormariyo waxaa waajiba laqabka in la dibdhigo wajaba ta'khiiru laqabi canhu canhu haada xaggee u noqonaysaa isimkay u noqonaysaa waxaa waajiba laqabka in laga dibdhigo canhu ay can ilismi laakiin sheikha wuxuu ku qeyday fil afsaxi waa sida fasaaxada badan wa fii bacdi nusakna waxaa ku qorneed fil asaxi sida saxiixnimada badan waa sida saxiixnimada badan waxaa dhici karta si laga saxiixsan yahay mararka qaar in loo soo hormariyo laqabkii ayaa dhici karta laakiin sida fasaaxada badan ee saxiixnimada badan fii luqati alcarab waa inuu isimka horeeyo laqabkana la digdhigo haddii isim iyo laqab ay kulmaan khulaasada darsigeennu waa intaas in la fahmaan rajaynaya wallahu aclam wsala allahu wslama calaa nabiyina moxamed wcala alihi wasaxbihi ajmaciin